wixii ugu dambeeyay wasiirada ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo maamulka baay ayaa waxay kormeero ku sameynayaan meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin iskuullada iyo cisbitaalada ku yaala magaalada baydhabo runtii mto waxay kormeer ku sameeyeen meelo aad u fara badan oo heedaha caalamiga mashaariic fara badan ay ka fuliyeen oo cisbitaalada sub iyo iskuullo maantana waxay kormeerayaan cisbitaalka dhexe ee magaalada baydhabo halkaasi ay ku jiraan bukaano aad u tira badan marka sidoo kale wasiirada waxay booqdeen iyaga iyo maamulka xubno ka socday maamulka gobolka baay bangigii hore ee soomaaliya ee gobolka baay oo runtii ka muuqato burbur saameeyey dhismaha bangiga marka kormeerada waa kuwa dabajooga maalin kasta waxay sameynayaan kormeero iyaga oona sidoo kale lagu wado inay maanta booqdaan saldhigga dhexe ee gobolka baay kaada shiraha xarunta booliska kadibna waxay shir la qaadan doonaan siduu ii sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka gobolka baay iyagoona tagi doona degmada xarunta degmada gobolka baay
haddii ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiintaasi kormeerka sameeyey maxay ka hadleen maxayse ku tilmaameen kormeerada ay samaynayaan in ay ku salka ku hayaan
waxay sheegeen horta marka hore u mahad celiyeen wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo la hadlay maamulka ama warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in runtii maamulka gobolka baay tan iyo waktigii uu ka howlgalayay gobolka waxyaabo aada u fara badan ay qabteen oo ay ka mid yihiin dhismooyinkaasi faraha badan oo runtii laga sameeyay magaalada baydhabo ay ka mid yihiin cisbitaallo iskuullo iyo xarumo kale oo oo dadka wax looga faa'iideynayo runtii waxaa jirta suuqyo oo ay ku ganacsanayaan oo maamulka gobolka bay uu dhisay ay ku ganacsanayaan dadka danyarta oo si lacag la-aan ay ku degan yihiin oo loo dhisay iyaga waxyaabo fara badan ayuu xusay isagoona sheegay maamulka gobolka baay ugu mahad celiyey howlahaasi ay qabteen kuna baraarujiyey inay wadaan howlaha bulshada ay u hayaan marka mar dhow ayaa xarunta degmada ay sii doonaan halkaasi ayaa saxaafadda si toosa uga hadli doonaan waxayna ka warbixin doonaan si ay la tahay kormeeradii ugu dambeeya ay ka sameynayeen magaalada baydhabo iyo waxa ugu soo baxay marka warbaahinta ayaa mar dhow la hadli doonaan haddii ilaahay qadaro waaya dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan oo maalmahan kismaayo ku sugnaa waxaan filayaa inuu dib ugu soo laabtay baydhabo xaaladda guud waa sidee
runtii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya saad sheegtay wuxuu ku maqnaa magaalada kismaayo maalintii shalayta oheed ayaa si aada looga soo dhaweeyey magaalada baydhabo dib ugu soo laabtay maantadan waxaa la rajeynayaa ama warbaahinta oo dhan ay ku sugan yihiin xarunta cisbitaalka dhexe ee magaalada baydhabo halkaasi oo uu soo booqan doona ayna ku jiraan dhaawacyo runtii dhawaan dhibaatay kasoo gaartay gaari ka yimid goboladan puntland oo dhexda loo galay oo runtii lagu laayay rag aada u fara badan dhaawacyo ka mid ahaa raggaasi ayaa hadjeer cisbitaalka ku jira dhaawacyadaas ayuu soo booqan doonaa hadjeertan cisbitaalka ayaa la joogaa oo lagu sugaya madaxweynaha sidoo kale maanta ayaa la rajeynaya ama berito dadkana ay hadal hayaan ama loo badan yahay in maanta lagu dhawaaqi doono qaar ka mid a wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya runtii oo madaxweynaha uu ku mashquulsanaa berihii ugu dambeeyey marka xaaladda adni magaalada baydhabo haddii aan warkaa siiyo aada iyo aad ayay u wanaagsan tahay runtii ciidamada booliska iyo milatariga ayaa amnigooda sugaya iyo kuwa amisom ee ku sugan magaalada baydhabo marka jawgi waa mid aada iyo aada u degan